xamad daarax maxamed daahir afrax waa gudoomiyaha akademiyadaasi khadka telefoonka ee muqdisho ayuu ugu waramay maxamed cabdiraxmaan unesco khubaradeeda waxa ay ogaadeen arrimibaastood ay sameeyeen kadib in ay afafka dunida lagaga hadlo oo waktigaas waxay ahaayeen lix kun iyo lix boqol iyo dhowr bay ahaayeen marka waxaa la ogaaday in ka badan saddex kun iyo dhowr boqol inay ku dhiman doonaan muddo nusqarni gudaheed ah waxaa la ogaaday labadii toddobaadba inuu dhinto af soo jireen ah marka af dhintana waxa weeyaan wuxuu la dhimanayaa wax badan oo qaali ah waxay ogaadeen inay afaf badan halis ku jiraan marka eladaan bay sameeyeen hal la badbaadiyo afafka halista ku jira afka soomaaliga ah afkeena hooye ah wuxuu ku jiraa afafkaas la sheegay inay halis ku jiraan maxaa idiin qorshaysan in maanta aad ka samaysaan xuska maalinta afka hooyo waxaa qorshaysan afar shay in la sameeyo oo laysku yidhahaa toddobaadka afka hooyo ayaa loo bixiyey barnaamijkan barnaamij toddobaad soconaya wuxuu ku furmayaa xaflad weyn oo gabanayo xafladaas kow waxaa lagu xusayaa maalinta caalamiga ee afka hooyo laba waxaa lagu daahfurayaa shirweynaha akademiya goboleedka af soomaaliga saddex waxaa la qabanayaa dood cilmiyeed ku saabsan afka iyo magaaladasa dhibaatooyinka ka jira iyo sida loo xalin karo iyo talooyinka isla dood cilmiyadaas waxaa ku dhex jira xus loo sameynayo haleeyadii usoo halgamay af soomaaliga oo dhawaan geeriyooday oo ay ugu dambeeyeen sen sheekh axmed kadare shariif saalax iyo alkana cumar ciise marka xuskaasna waa la sameynayaa arrimahaas oo dhan baa qorshaysan waxaa lasoo bandhigayaa buugaag ku qoran afka hooyo af soomaaliga af soomaaliga wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa muuqata in uu dayacmay marka maxaa muuqda oo hadda la sameynayaa si loo wanaajiyo afka soomaaliga waxa ugu oo muuqda oo arrintaasi wax looga qabto lagu tallaabsaday waxa weeye asaaskii la asaasay xarun ama madal uxil saaran badbaadinta iyo daryeelka af soomaaliga iyo halabuurkiisa suugaaneed madashaas oo ka dhexaysa soomaali oo dhan shanta soomaaliyeed wixii loolan jiray iyo soomaalida qurbaha iyana hadda qolada lixaada intaas oo dhan yani muxuu ahaa madal ka dhexaysa oo loo bixiyey akademiya goboleedka af soomaaliga ayaa waxaa la asaasiyey sanadkii laba kun iyo labayo tobankii shirwada jabuuti la isugu tegay oo lagu xuseeyey afartan guuradii qurista soo saarista farta rasmiga af soomaaliga marka akademiyadaas waxaa hadda munaasabadan yani toddobaadkan dhowrka maalmood soo socota lalaabinayo ka mid a in la dhagax dhigo xarunteedii oo lagu heshiiyey inay noqoto muqdisho awalna soo ahayd ilaa hadda jabuuti ma noo sheegi kartaa marka sababta loogu soo wareejiyey muqdisho oo jabuuti looga soo raray jabuuti walba xarunka deelgaala ayay ahayd waxaa laysku hayay wadamada ay midayso ku midaysan akademiyada keebaa la geeya xaruntiisa wadamadaas oo ah wadamada soomaalida dugto af soomaaliga lagaga hadlo sida soomaaliya jabuuti kenya etoobiya marka dabadeed waxaa la gartay inay muqdisho yani muxuu ahaa mudan tahay xaruntaynooka maxaa yeelay waa meeshii af soomaaliga lagu qoray oo qoraalka af soomaaliga qoran laga hirgeliyey waa meeshii ugu horreysay oo af soomaaliga laga dhigay afka rasmiga ah ee waxbarashada afka rasmiga ah ee maamulka meeshii laga dabqaadan jiray wey soomaaliya oo dhan marka ay noqoto afka iyo horumarintiisa burburka ka hor marka waa wadan yani soomaali u gaara oo ugu weyn yani wadamada soomaalida yani dabanka aan lala wadaagin marka aduu sababahaas markii la fiiriyey ayaa loo gartay inay maaragtay mudan tahay ma la heri karaa hab lagu sameeyo luuqad soomaali ah oo soomaalida oo dhan ay ku wada qanacsan tahay waa lagu dadaalaya waxyaalaha akademiyada inay ka shaqeyso ay ku dadaaleyso ayay ka mid tahay arrintaas waana rajeynayaa in lagu guuleysto mustaqbalka
kaasi wuxuu ahaa maxamed daahir afrax oo ah guddoomiyaha xarunta akademiyada goboleed ee af soomaaliga waxauu khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu waramayey maxamed cabdiraxmaan haddaba maxaa ka mid ah caqabadaha horyaala luuqadda af soomaaliga aqoon-yahan axmed maxamed ciise waxa uu in badan cilmi baaris ku sameynayay isticmaalka af soomaaliga iyo ereybixintiisa